الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي 87 من كتاب سفينة النجاة فاصل هذا فاصل wey waxaan ku soo jirnay soonkii fusuushii uu haleeshiiyey kitaabka sheekh moxamed aljaawi oo soonka ku daray fusuushan soonka ka hadlayso kitaabka kusii dara sheekh kalena wuxuu sameeyey xajkii kitaabaha qaarkood baa xajkii inta laga soo qaaday abishujaaca baa lagu sii dara sharxiina qaasimiga laga soo qaado sida naylu rajaha oo kale faslun arkaanuhu soonka arkaantiisu halaaثatu ashyaa shayaalow saddexa wey kow niyatun waa niyo likul leylan fii leylin niyatun niyo weeyaan leylan hameenkii la niyeyso niyadaasoo leylan ahaat niyatun niyo weeye oo leylan fii leylin ah likulli yowmin maalin kasta maalin kasta in la niyeyso fi lfardi soonka faralka ah mar haddii soonku faral yahay waxaa la rabaa maalin kasta in lasoo niyeysto macnaha habeenkii baa lasoo niyeysanayaa niyadu waa leylan niyada waqtigeedu waa leylan waa habeenkii maalin kasta oo imaanaya hameenka ka horeeya baa waxaa la rabaa qofku inuu soo niyeysto qofkaan soonka soo niyeysan qabla alfajar waagu intuusan beriyin ka hor falaa siyaama lah nebigu wuxuu yidhi wax soona uma ahaanin calayhi الsalaatu wasalaam rawaahu اarbaca wasaxaxahu daaru اlqudniyu daaruاlqudni baa saxiix yeelay wاlkhadaabi wاlbayhaqi ayib hameenkii baa la soo niyeysanaya waana soonka faralka ah faral maxaa baxay soonka sunnaha isaga in hameennimo lasoo niyeysta shardi maaha ee inta gelinka hore ah oo qabla zawaal hadduu qofku niyeysto soon sunnaa inuu soomo intii waagu beryeyna ayuusan la imaan wax soon buriya uusan la imaanin soonkiisu waa saxaya laba saac saddex saac barqanimo buu soonka sunnaha iska niyeysan karaa intii waagu berya hadduusan la imaan wax soon burin lahaa waxuu cunay wuxuu cabay wax la mida wa tarku mufdirin weeye kan labaadna oo arkaanta ka mid a mid wax afurinaya ka tegiddiis shayga wax afurinaya qofku waa inuu ka tago daakiran xaalu yahay mid xusuusan mukhtaaran xaalu yahay mid doortay hayra jaahilin jaahil hayrka xaalu yahay shayga wax afurinaya qofku waa inuu ka tago mar na waa inuusan la imaan isagoo xusuusan oo doortay oo aan jaahilna ahayn waa inuu ka tago soonkii waa xusuusan yahi waaye daakiran xaalu yahi mid wax afurinaya goormo wax afurinaya xaala kownihi daakiran mid xusuusan oo soonkii garanaya marka qofku xusuusan yahaa baa shaygaani wax burinayaa macnaha ayib marka waa inuu iskaga tago mar hadduu xusuusan yahay maxaa baxaya qofka xusuusan midka halmaansan mukhtaaran maxaa loo yahay mukhtaarna maxaa baxaya midka la khasbay cun waxaan isagoo sooma mali ama cab haddii kale waa lagu dilayaa oo kale waa lagu khasba isagoo cunay baa soonkiisa u jira hayra jaahilin jaahil kayrkiis jaahiligi waxaa weeye macduurka ja- waaba kama hayra jaahilin oo macduurin jaahil macduura kayrka xaalu yahay hadduu jaahil macduura yahay oo cududaar leh oo kee ah qofkii islaamnimada ku cusbaayo hadda soo islaamay qariibu cahdin bilislaami ama ku soo barbaaray baadiye fog ayuu ku soo barbaara oo ka fog culimada oo aan masaa-ishu gaari karin uusan garan karin waxaan inay soo amburiyaan labadaasaa macduur ah ayib haddii marka ujaahilka macduurka yahay waxba ka buri mayaan haddii luu khasbay waxba ka buri mayaan hadduu halmaansan yahay waxba ka buri mayaan wa saa'imun weeye midka saddexaad tii hore waa niyatun leylan kan labaadna waa tarku mufdirin kan saddexaadna waa saa'imun kii soomanaa laftiisa wey rukniga saddexaad waxaaba laga dhigo fuqahadu ku tiriyeen arkaanta soonka qofkii soomanaa laftiisa maxaa yeelay soon suuradiis lama suuraysan karo soon keliya meel yaalla laakiin salaadu saa maaha salaadda qofkii musalliga ahay oo tukanayey iyadoo inta laga soo tago salaad waa la waa la sawiran karaa salaaddu waa waxaas istaaggaa lahoo maaragtay rukuucdaa lahoo ictidaalka lahoo qaabkeeda waa la suuraysan karaa laakiin soon keliya lama suuraysan karo camalkan soon keliya ah qofkii saa'imka ahaa baa marka lagu dara maadaama aan camalkii keliya la suuraysan karin hay-ad la suuraysanaya mar hadda soo ku lahayn qofkii la-aanti fuqahadu waxay ku dareen arkaanti faslun haadaa faasilun weey faslkaani wuxuu ka hadlayaa maalin ramadaana qofkii jimaac la yimid oo xaaskiisa u tegey iyo waxa ku waajibaya wayajibu waxa waajiba maca alqadaa'i qado mi miciisa qado waaba la rabaaye qadaha miciisa waxaa kaloo waajiba lisoomi soonkiina la qadeeyo alkafaaratu اlcudmaa kafaaradii weynayd kow qallo waa la rabaa kow kafaaratu lcudmaa kafaaradii weynaydna waa la rabaa labo waxaa kaloo waajibaya watacziiru edbin iyo in la in la tacziiro in la cizaaro miyay dhahan soomaalidu in la tacziiro saddexdaas baa imaanaya maalinkii qofkaani buriyey oo jimaac ku buriyey maalinkii horta qalbihiisa waa la rabaa waxaa kaloo la rabaa kafaaratu lcudmaa waa kafaaro weyn addoon buu xoreynayaa mu'minada aan ceeb lahayn hadduu waayana laba bilood oo isku xigta buu soomaya hadduu waayana lixdan miskiin buu quudanayaa ama faqiir midkiiba mid buu siinayaa oo quudka qaalibu quuti lbaled ah waxaa kaloo qofkaas ku waajiba dushiisa watacziiru saddexdaasaa waajiba yay ku waajibeen calaa man qof dushiis afsada sowmahu soonkiisii fasahaadiyey fii ramadaana ramadaan dhexdiis fasahaadiyey maal maalin ramadaan fasahaadi tacziirka yaa ca- yaa tacziirta ku dhufanaya imaamka xaggiisa kaga imaanaysaado imaamku wuxuu u arko in lagu edbiyo baa qofkan lagu edbinaya dembi boo la yimid qofkaani qofku intaan lasoo qaban hadduu isagu toobad keeno oo isdhiibo waa ka dhici lahayd tacsiirtu u fiirsan marka meeshaan aada dhegta ugu dhiga war badan baa ku jira ixtiraasaad bay leedahay qofka calaa man qof dushi baa qadaha iyo kafaarada iyo tacsiirtu ahaata mankaasoo afsada fasahaadiyey sowmahu soonkiisii fasahaadiyey fii ramadaana ramadaan dhexdiis fasahaadiyey muxuuna ku fasahaadiyey yowmanna fasahaadiye maalin kaamilan dhammaystiran muxuuna ku fasaadiyey bijimaacin jimaac jimaacaasoo taamin dhammaystiran jimaacaasoo aathimin uu ku dembaabayo bihi isaga bihi jimaaca uu ku dembaabaya lisawmi liajli sawmi soonka darti oo ugu dembaabayo oo aathim ugu noqonayo fii ramadaana waxbaa baxaya yowman kaamilan waxbaa baxaya bijimaacin waxbaa baxaya taamin aathimin bihi waxaasoo dhan waxa weeyaan qofkaas afar afar arrimood baa dushiisa ah saddex waa adduunka waa saddexdee maalinka inuu qalleeyo kow kafaarada inuu la yimaado labo tacsiir in lagu dhufto saddex saddexda adduunka weeyaan midna waa aakhiro waa dembiga dembiga ku dhacay haddii ilaahay doonana waa loo ciqaabayaa haddii ilaahay doonana waa u dhaafaya in shaa caaqabahu wa in shaa kafara lahu afartan arrimood yay dul saaran yihiin calaa man qofkii afsada soomo soonkiisii xumeeyey oo fasaahashoo buriyey fii ramadaana ramadaan dhexdeed maxaa baxay haddou ramadaan aysan ahayn soon faraloo kale sooman yahay nadar iyo kafaaro iyo qadi ramadaan hore mid ka tegay bou hadda maanta oo aan ramadaan ahayn qallaynaya ama soon sunnaabou soomanaa markaa qofkaani ramadaan ma fasahaadin maantu ramadaan maahee ramadaan la mari maye shardigaasaa la waaya kafaaradaani iyo tacsiirtaani waxaan laguma leh naskaa wuxuu ku soo arooray kafaarada dhexdeeda bisha ramadaan bilaha kale ma sheegin fii ramadaan bafsaash yowman buuna fasahaadiyey kaamilan dhammaystiran qofkaani maalinta inteedii oo dhan isagoo ehelnimadii soonka inuu la yimaado ay u joogto buu arrintan la yimid yooman kaamilan waa maxay xilligii jimaacu dhacay maayo xataa ilaa gabalku ama ka dhacay ama maalintu ka dhammaanaysay ehelnimadii waa laga hela maalintoo dhan caadi bu ahaa wey maxaa baxaya qofkii hadduu ta jimaaci la yimaado oo la waalo ama dhinto maalintii aan dhammaan maalintii aan dhammaan kafaara laguma leh yooman kaamilan lama helin ma ogta fasalkan waa hadal badan yahay oo meelaha wuxuu ka mid yahaba dadka qaarkii ka istaagaan marka la akhrinayo ama ixtiraasaadkeeda la- dadka qaar ku adkaata maalintii aan dhammaan hadduu qofku ehelnimadii ka baxay oo waa shay ama dhintay haba kafaara laguma leh ayb ee yowman kaamilan waka ah muxuuna ku fasahaday bijimaacin wuxuu soonka ku buriyeyna waa jimaac maxaa baxaya qof soonkii buriyey oo soonkii ka xumaaday oo iska fasahadiyey laakiin jimaac waxaan ahayn ku xumeeyey soo u soomanaa ramadaan caadiyaba ka soo qaad buu wax cunay ama wax cabay kas kas haddaa mar u afurdhay kafaaraa lagugu leeyahay la dhihi maayo qallaa lagu leeyahay waaye ee jimaac wixii maaha dayib masaladaasina wata markaasuu yidhi bijimaacin oo taamin buu kusii dara iyana maxaa looga jeedaa culimada qaar waxay dhaheen qeydkan haddii la iska dayn lahaa qaarna waxay dhaheen qeydkan waxaa ku baxaysa qofkii dumarka ahayd iyada kafaaro laguma leh lianna jimaacan intuusan taam noqon ka hor baa soonkeeda bure inta jimaacu ku xaqiiqoobo oo xashafadaya intaasa ka hor baaba iyada soonkeedii sii buri ee ninka unbaa lagu leeyahay marka bijimaacin taamin ninkii bay u taallaayo gabadhii uma taallo gabadhii baa baxsa waxaa la mid a qofkii maalan mani ama biyahaasaa ka yimid jimaaciyo aan taanba noqon dee waa bi- jimaac taama lama helin iyadana kafaaro laguma leh qaala fii nayli rajaa wuxuu ku yidhi wal owlaa xadfu qowlihi taamin in la iska gooyaa habboonayd fainahu dakarahu tabacan libacdihim ixtiraazan can ilmar-a baa laga ixtiraazaya oo kafaaro laguma leh ayb masaladaasna waa taas id laa kafaarata cala almar'ati muطlaqan kamaa dakarahu ibnu xajar warimliyu wاlkhadiibu washaykhuhum saddexdan yaa waxbaray mataqaan saddexdan nin oo nina muqnilmuxtaaj kuu leeyahy nina nihaayat lmuxtaaj buu leeyahy nina tuxfat lmuxtaaj buu leeyahy yaa saddexda waaweyn weey kutubtaas sheekoodu waa sheekhulislaam zakariya alansaari a ayb bijimaacin taamin na halkaa kaga soo baxa jimaacaasoo aafimin uu yahay mid ku dembaabay bihi jimaac lisawmi liajli sawmi soonka darti bisababi sawmi soonka dartiba ugu dembaabay jimaacan maxaa baxay hadduu jimaacan ku dembaabay laakiin soonka darti uusan ugu dembaabin qofkaani maalin ramadaani ahayd wooba iska afuro isagoo maba soomin deedna jimaac buu la yimid xaaraanu zina iyo waxaas jimaaca zinadaa waa xaaraan waana dembi wuuna ku dembaabay laakiin zinanimada ugu dembaabay qof soon u xirnaaba ma ahaynoo lisoomi liajli soomi uguma dembaabin ilaa maba soomanayne taasaa baxays waxaa kaloo baxaya qofkii halmaansanaa soonkii halmaamay ama jaahilka ahaa inay arrintu xaaraan tahay ka jaahilka ahaa oo jaahilkii macduurka ahaa way cududaarka lahaa labadaa jimaaca ka dhacay soonkii ku buri maayo marka aafimin bihi bay ku baxayaan shuruudda kafaaradan inay waajibto waa kow iyo toban shardiyoo dakaraha saaxibu kaashifati sajaa kaashifatu sajaha saaxiibka leh baa sheegay waana kaa kow iyo tobanka hadda waqtiga innagana ku yara inaan ku koobane aafimin bih lisawm wayajibu waxaa waajibahaya maca alqadaa'i qadaha maciisa alimsaaku afhaysi lisawmi liajli soomi soonka dartiis fii sitati mawaadica lix meelood waxaa jira lix meelood oo qofku isagoo hadda soonkii aan soomanayn wuu af haysanayaa cuno ma sii cunayo ma sii wadayo soonna uma jiro qadee waa laga rabaa maalinkaanoo maanta uu qallaynayo oo hadhau qallayn doono wax ma sii cuni karo waa inuu af haysto waa lix meelood lixdii meelood baa la sheegayaa marka alawelu bay ka dhiganta kan ugu horeeya fii ramadaana bisha ramadaan weeye laa fii kayrihi ramadaan kayrkii ma aha bisha ramadaan dhexdeeda haddii qofkii soonkii ka xumaado qallana waa laga rabaa waana af haysanayaa laakiin bilaha kale maya bilaha kale maalin ka mid hadduu soomayaho soonka ka xumaado cunadiisu iska cuni karaa waana calaa mutacaddin kii ku gaboodfalay bifidrihi afuridiis afuridiisoo ku gaboodfalay ramadaanku marka sharaf buu leeyahay ka badan bilaha kale laa fii kayrihiisa maya haddaysan ramadaan ahayn nadar iyo qalle iyo kafaaro iyo wax kaloo soomeeye waana qof ku gabood falay afuriddow bishaan ramadaan afuray qofka la leeyahay ha af haysto afuriddaanu afuray wuu ku gabood fal waktigaa xurma leh xurmatan lilwaqti waktigaa la xurmaynayaa tashbiihan lisaa'imiina dadka soomanna waa laisku shabahayaa ninina wax iska cunaya dadkiina wada sooman yihiin lama rabo qadaana deg deg inuu ula yimaado weeye ilaa waa calaa mutacaddin qofka xadgudub hadduu u afuray qallaha maayaga uu doonoo dambe ma qallayn karo deg deg baa looga rabaa inuu qalleeyo u degdego taasi wataa waa meeshii koowaad wathaanii kan labaad calaa taariki niyati niyada kii ka tegay weeye leylan habeenkii filfardi soonkii faralka ahaa buu niyadii ka soo tegay qalla waa laga rabaa deg dega inuu af hayso sidii qof sooman iska ilaaliyana waa laga rabaa xalaa niyadii halmaama waxbaan iska cunayaa laga yeeli maayo kas buu uga soo tegey niyada hadduu halmaan uga soo tegey qadahu waa iska taraakhi waagu doonu qallayn karaa laakiin afhaysashadu mar kasta waa lagaba maarmaan niyada ama kas ha uga soo tago ama kama waa inuu afhayso arrinta ma waadan danaynayn arrin weyn baa ku dul saarnayda see baa soonka niyadiisa u halmaantay cibaadadaa isku dayacaysa laa yacbaat baa la dhahaya imaam abi xaniifa wuxuu leeyahy qofku maalintii waxbaa iska niyeysan karaaye ramadaanka xataaye madhabka ha qabsado athaalidu midka saddexaad oo afhaysiga la rabo qallana la rabo calaa man qof dushi weeye tasaxarat suxuurtay daanan xaalo u malaynayo baqaa'a leyli hameenka baaqi ahaanshiis hameenkii inuu joogo u qabaa iska suxuurta cunadiiba iska cuna wixii loo diyaarshay fa baana waxa uu caddaaday khilaafuhu wuxuu maleeyey khilaafkeed mugdii guriga midhaa ku jiray ama saacaddiibaa meeshii midhaa sagaal saac iyo uu moodayey waxaa waxa weeye inay tahay ilaa waaba kob iyo tobankii waaba waagi waa beriyey iyo wixii la mida habeenkii inuu joogo u qabaa isagoo aan iska winba cunada iska cuna mise waa waaberi markuu wax cunayey waagu waa beri ayb de waagana baa soonkaa ka bilaabanayey ooga labaad soonkaa ka bilowda ninkaani waxba cuno maxaa la samaynaya malihii uu isla habeen baa kuu jooga waxba u tari maayo wuu gefay walaa cibrata bay dhahaan qaacido weyn weeye qaacidadan qabso walaa cibrata bidanni albayini khaduhu khada-uhu gef ay caddaatay khaladnimadiisu male ay caddaatay khaladnimadiisu waxba ma tadho saasaan moodayeydi wax u tari mayso de saa moodaysa haddaa mooda halkaa inay qibladii jidho oo ay noqon weydo xagga ay jidho dee maxay kuu tari waaye waxba u tari mayso qaacidadaas marka qadaa waajib ku ah laakiin isagu dembiilo maahee qallahu deg deg maaha goortau doonoo qallayn karaa waa taraakhi waraabicu midka afraadina calaa man buu ahaaday qof dushiis afdara afuray daanan xaalo u malaynayo alquruuba dhicid qoraxdii ay dhacday dad iska degdegaa jiro qoraxda aan iska hubin qoraxdii inuu dhacdo u qabaa fa baana waxaa u caddaaday khilaafuhu khilaafkiisa ayda noqoshe aada yaiidu ayda aydan waa war lasoo sheega misna waxaa weeyaan mar labaad kanna waxaa laga rabaa inta ka sii hadhay qoraxda inuu afhayso maalan wuxuu mooday dhacday ilaa daruur bay ku jirtay wuu waxbuu cunay oo cabbay se waa muuqata qalle in laga raba la gareeya ha sii afhaysto inta yaroo ka hadhay tobanka daqiiqo oo hadda degdega ama shanta daqiiqo xataa lafteeda yuusan waxba kale sii cunin leanna maalin ramadaan wax sii cunaya qoraxdii u muuqata xududaarna ma leh awal hadduu gafay hadda sii wadi maayo kas iyadoo ah waa qofkaa mooday in qoraxdii dhacday waxaa u daliila asmaa bintu abi bakar radia allaahu canha canhuma xilligii rasuulkan afurnay bay tihi maalin daruuril calayhi salatu salaam qoraxdii baa hadhow muuqatay hishaam binu curwow sanadka ku jiraa waxaa la yidhi fa umiruu bilqadaa'i inay qadeeyaan ma la amra qaala wuxuu yidhi laabudda min alqadaa'i taa mayaa war laba yidhi waa laga maarmaa inay qadeeyaan qolada shanaad soo gaara waalkhaamisu kan shanaadna calaa man qof weeyaan baana lahu isaga u caddaad baana lahu waxaa isaga u caddaaday calaa man qof baana lahu ee u daahirto u caddaatay yowmu halaaثiin maalinkii soddonka oo min shacbaan ah bisha shacbaan waa bishee waa bisha ramadaan ka horeysa maalinkii bisha ramadaan ka horeysa u dambeysay buu isagu wuxuu is yidhi bishii kale weli ma dhalan tanna bishii hore u dambaysaa hadhow baa barqadii waxaa u caddaatay annahu maalinku min ramadaan ramadaan inuu yahay meelahan dadkii ka yimid baa yidhi annagaa bisha aragnay bishii sagaal iyo labaatan bay ku dhammaatay ramadaan ma aha waxaan leeyahay shawaa shacbaan ma aha baan uga jeedaa ee waa ramadaan waa ramadaan baa la yidhi warkaasaa u caddaaday dee maxaa markaa qofkaasi ogaaday wuxuu ogaaday in maanta uu iska afurnaa aysan ahayn ay ramadaan ahayd taasaa u daahirtay dee muxuu samaynayaa maalinta inta ka hadhay ha af haysto inta maalinta ka hadhay ha af haysto alkhaamisu calaa man qof baana lahu uu caddaaday yowmu halaaiin yowmuda iska go yowmu halaaiin baa caddaaday maalinkii soddonaad oo min shacbaan ah annahu maalinku min ramadaan inuu yahay qoladaasna waa af haysanaya dee meelay ka soomaanna ma joogaan barqadiiba maraya ramadaankana waxa la raba in habeennimo la soo niyeysto marka waxaa la yidhi xurmatulwaqti iyo dadka sooma inuu isku shabaho sidii tii hadeeroo kale ha iska afhayso qadaana ku waajiba oo kane qadadihiisu ma deg deg baa mise waa cala taraakhi goorta u doono qadayn karaa culimadan waxay leeyihiin waa deg deg maxaa yeelay wuxuu ku gabood falay liannahu qasara nooca taqsiir fii taxari ru'ya bisha aragtideeda iyo sugudeeda buu ku gabood falay anigu mar raba cid bil ii sheegta iyo bil hadhowti la ogaanaya iyo baddaa gelimaya buu yidhi oo muxuusan u gelin bishii misaga isagaa dadkii oo dhana bilay bishii halkaan dhow laga heli oo qolo kale soo sheegto oo xaqiiqowde gaboodfalkuu sameeyey inuu bisha hubiyo xogta caawa wax ka ogaado oo usoo jeedo xogta raasho wax bishii inay dhalatay in kale buu ku gaboodfal marka deg deg waa inuu uqaleeyo qalihii taraakhiga ahayo marka dambe ahaa ma ahaba markaa la leeyahy bisha waa in si fiican loogu dadaalo markaa mogta qolada u dambaysa wasaadisu kan lixaad calaa man bu ahdo qof dushii sabaqahu ku cararay hu is qofkaas maa-ul mubaalaqati ku xeeldheeraanshaha biyaheeda baa ku sabqay oo ku cararay biyahu ku xeeldheeraaday oo min madmadatin luqluqasho iyo wastinshaaqin sandaarsi ah qofku markuu sooman yahay waa luqluqan karaa waana sandaarsan karaa laakiin inuu ku xeeldheeraado lama ogola ilaa ku xeeldheero baa la yidhi ilaa anta kuna saamin inaad sooman tahay mooyaane waa soomanay sooma inuu ku xeeldheeraado maaha wuu khilaaf wuu ku xeeldheeraado luqluqiibuu saas isku yidhi kaasi ku carare sandaarsigiibuu saa u jiiday neefta se waa ku carare gudaha iyo joofkaasi aadeen wixii joofka gaarana waxaa ku buraya soonkii maxaa qofkaa ku dhacay soonkaa uma jiro maantana waa hadhowna waa qallayn doonaa inta maalinta ka hadhayna ha afhayso imsaak baa la yidhahda waaye taasina wataa iyagoo isagoo aan ku xeel dheeraan hadday iska cararaan dhib ma leh laakiin qofka saas ugu xeeldheeraadayoo baad la diidayaa ku fogaada faaslun haadaa faasilun weey yabdulu sawmu soonkii waa bura biriddatin buu ku buraa ilaahay baan ka magalnay ridoobi diinta laga baxay cadceedsi waa qof diinta ka cadceedsada ka dhaqaaqay wey iyo wa xaydin xayd labo iyo wa nifaasin nifaas saddex oo wilaadatin umulid afar wa junuunin waali walow laxdatan hal ilbiriqsiba allaha ka dhige waxaa soonka buriya qofkii saa'imka ahaa oo soomanaa hadduu ridoobo oo wax diinta looga baxo sameeyo qowl iyo ficil iyo ictiqaad soonkiisu waa bur gabadh iyadoo sooman baa dhiigga caadada baa ku yimid soonkeeda waa bur nifaas baa ku yimid soonkeeda waa bur way waka waaye soonkeeda waa buri wa junuunin waali hadday ku timaaddo waa la wilaayada dhaliddi ilmihii bay ilmahayba dhashay dhiigba ma imaan nifaas soonkii waa buri qofkii waa la waalay ilbiriqsiba ha waalnaado soonkii waa buri waxaa kaloo soonku ku burayaa miir daboolan iyo iyo waali iska sarqaan aha qof sarqaansan hadduu maalintii hadduu ku xadgudbay isagaa iska sarqaamiyey balaayo cuna kiniiniye iyo ee dadka waala iyo khamrooyin balaayo cabi ama miir daboolan waaba xanuunsada miirkii baa tegey maantoo dhanna siduu ahaa in camaa jamiican nahar soomahayn maalinkii oo dhan buu sidaayey kaasina waa kaa soonka saasuu uga buraya masalada marka mada- waxaa ku jira aqwaal kalena waa ku jiraan hadduu ku xadgudbo ilbiriqsiba allaha ka dhigay in camaa yaan la dhihine waa ka burayba rag baa leh qofku hadduu maanta o dhan hurdo iyada soon ka buri maayo wa biiqmaa'in iyo wa sukrin oo tacaddaa bihi soo ma oo ku tacadiyey ku gaboodfalay waase in camaa hadday camimaan jamiica nahaari maalinka dhammaanta maalinka dhammaanta hadday camimaan wey waxyaalaha soonka buriya xataa waxaa kaloo ka mid ah shay cayna haddii meel qofka furan ka gaadho joofka iyo gudaha gaaro ama iska matajiyo ama meni iska keeno waxaas yaalahaas iyana waa la mid faslun haadaa faasilun weeye waa fasal kale alifdaaru afurid fii ramadaan ramadaan dhexdii la afuray arbacatu anwaacin waa afar nooc cid kastoo ramadaan dhexdeeda afuran afartaa mid ka mida wey waajibun afur waajiba inay afuraan daday waajibta kamaa fil xaayadi sida gabadha caadada le iyo wanufasaa midda nufasada iyo wa jaa-izun mid iska bannaan nooc iska bannaan waa u afuri karaa waan iska dayn karaa kamaa filmusaafiri sida qofka musaafirka iyo walmariidu qofka xanuunsan isagoo safar hadduu doonana soonka wuu soomi karaa hadduu doonana waa afuri karaa kan jiran isagoo jiran buu soomi karaa hadduu doonana waa afuraya walaa walaa laa walaa ma maqli jir walaa walaa wey waa maxay walaa midaan waajib ahayn walaa jaa-isna ahayn kamaa fi lmajnuuni sida kan waalan oo kale waxa weeyaan qofka waalan majnuunka sidiisa oo kale wey waa midaan lagu sifayn karin afur waajiba iyo mid jaa-isa iyo mid xaaraana iyo mid karaahaya innaga midna ma dhihi karno waa qof waalan waan iska waalin isagu hadduu iska waaliyey maya waa dembiila markaas de qof waalan mayaa dhahaysa waxbaa kuu waajiba mise qof waalan baa dhahaysaa waa kuu bannaanta maya yaa la hadashaaba iyo wa muxaramun mid la xarimay in la afuraa xaaraan ah kaman qo sid kaman qof oo kale weeye akhara gadaal mariyey qadaa ramadaana ramadaan qadihiisou gadaal mariyey alla lagu lahaa bisha ramadaan buu dib u dhigay maca tamakunihi iyadoo ay suuroobayso inuu qalleeyo xataa daaqa alwaqtu waqtigu ilaah ka ciriiriyay macaanu xaggiis ramadaanka horaa qof qaldo lagu lahaa shan beri baa lagu lahaa ka soo qaad tusaale isagoo qallayn karay bilahan dhexo oo dhan buusan qallayn ramadaankii kale baa soo dhowaaday ilaa ay shan beri ka hadhay ramadaankii kale maxaa naga xiga shan beri isagana maxaa dayn loogu leeyahay shan beri inuu afuro waa xaaraan intii daynta lagugu lahaa in la keliya ramadaan kale ka hadhay shantan beri waa inaa waa inuu soomo awalna waa fursad baa soo madha haddaan fursada soo marin maaha waxa weeyaan kaman akhara qadaa ramadaan buu dib mariyey maca tamakunihi suuroobidiisa lala qabo qadaha suuroobi lahaa xataa daaqa alwaqtu canhu ilaa waqtiga ka ciriiriyay min xaggiis ayb wa aqsaamu lifdaarina arbacatun iyana waa afar aydan noqoshe dadkii hore horta saasay ahaayeen laakiin hadda halkan maxaa laga hadlaya afartan kale waxaa weeyaan aqsaamta iyo qeybaha ifdaarku leeyahayoo waxyaalaha waajibaya wey noocyada ay kala noqonayaan arbacatun weeye aydan noqoshe kow maa yalzamu fiihi wuxuu dhexdiisa laazamayo alqadaau qadi iyo walfidyatu fidyu iyo kafaaro mid waxaa laga rabaa qofka qalihiina waa laga rabaa raashinna waa laga rabaa wahuwa inaani kaasi waa labo laba qof weeye alawelu kan hore alifdaaro afurid weeye likhowfin cabsi buu u afuray calaa kayrihi kayrka u baqay qof kayrkiisa u baqa qof baa bad ku dhacay ama berked ku dhacay ama biyo ku dhacay kana dalaq buu inta ka daba yiri dabaashu yaqaanuu ka soo saaraya dee intaa markuu galan meel kasoo dalooshay jirkiisa biyuhu waa ka gelaya oo joofkii gaaraya qofkaa isaga ah qadaya fidyaha baxsho oo qofkaani kee weeye qofkan qadaha iyo fidyada laga rabo waa qofkan hadda uu noo tilmaamayo waaye lamaradii oo dhan bow wuxuu u sameeyey qaab kale kan labaadna waa maxay wahaani kan labaadna alifdaaro afurid weeye maca taakhiiri qadaa-in qade gadaalmarintii maceed lala qabo qado lagu lahaabo gadaalmari maca imkaanihi suuroobidiisa maceeda lala qabo xataa yaatiya ilaahu ka yimid ramadaanu aakharu ramadaanun aakhar ramadaan kalaa yimid shan beri ma lagu lahaa shantii beriyo kalena ramadaanka kalaa ku dhashay dee hadda kan dhashay buu soomayaa markii kan laga baxo shantii kii hore lagu lahaa ha soom ama maalintii lagu lahaa maxaa laga rabaa maalintii inuu qalleeyo raashinna baxsho kaasi waka wathaani kan labaad alifdaaro afurid wey maca taakhiiri maye kaa waa dhaafn wathaaniihimaa laba thaani baa kala jire kan labaad afarta nooc maa weeyaan yalzamu fiihi dhexdiisa oo waajibaya alqadaau qada duuna alfidya qallo kaliyaa lagaa rabaa raashin qofka lagama rabo wa huwa kaasi yakturu waa badanya ka muqman calayhi sida qofka la miir daboolay oo kale wey qof la miir daboolay oo kale wey miir daboolan buu qabaa maxaa laga rabaa waagu caafimaado qallo kaliyaa laga raba wax raashina lagama rabo wathaalitha midka saddexaad maa weeyaan yalzamu fiihi dhexdiisa u waajibaya alfidyatu raashin duuna alqadaa'i qadaba lagama rabo maalin ma qallaynayo raashin kaliya u bixinaya wahuwa sheekhun waa duq kabiiru weyn qof da-ah rag iyo dumar wax doona ha noqdo maxaa laga rabaa raashinka maalin kasta laga bixinaya wax maalin u qallaynaya ma jiro waraabicu ahaa midka afraadna laa walaa weeyaan wa kaas raashinna lagama rabo qallana lagama rabo laa oo qadaa lagama rabo walaa oo fidyaana lagama rabo wa huwa kaasina almajnuunu wey waa kan waalan alladii kaasoo lam yatacadda aan ku xadgudbin bijunuunihi waalidiis qof ilaahay waali ku keenay isaguna waalida waxa weeyaan iskuma keenin kuma xadgudbin wuxuu isku sameeyey kama imaan waxba lagama rabo wax laga rabo ma jiro laa qalle walaa fidi ayb waktiga waa dhaafay miyaan dhameeyaa mise waa sbiri baan ka dhignaa inta ya ku darnaa haye aan carabka marino faslun alladii midka laa yufadiru aan waxba afurinayn oo mimaa kii a yasilu gaaraya ilaljawfi gudaha wax gudahana gaaray waxna aan afurinayn aan afurinaynin soonka ku burayn sabcatu afraadin fardiyaal oo toddobaa weeye kow maa yasilu wax gaaray ilaljawfi joofka iyo gudaha binisyaanin halmaan ku gaaray ow jahlin jahli ku gaaray ow ikraahin dirqin ku gaaray gudihiisaa waxbaa gaaray waa halmaamsanaa jaahil buu ka ahaa ikraah waa lagu khasbay waxba ka burmaya wa bijarayaani riiqin candhuufta la dareerkeeda iyo caliyada bimaa shay ay la dareedhay beyna asnaanihi ilkiis dhexdooda ku jir jiray wal xaal qad cajaza u ka tabargabay can majihi tufidis qof baa ilkaha raashin iyo wax kaga haraaray baa candhuufta u liqayay baa sii qaaday waa liqa isaguna waa ka tabargabay in uu tufo waxaas waxba soonkii ka buri maayo waay waxaa la mid a wamaa baan waxba burinayn wasala gaaray ilaljoofi gudaha oo wakaana ahaaday qubaara dariiqin waddada boorkeed waddau ku caraabay ama maray haskaa markuu maray hadhow markuu qofku ama khaaq dhaho ama sanka saas maaragtay biif dhaho boorkii baa soo baxay waxaa halkaa gudahay ka yimaadeen waxba kama burin waxba ka burimayaan qubaara dariiq weeye wamaa weeye kan kalena wasala gaaray ilayhi qofka wa kaana ahaadayna karbalata daqiiqin daqiiqda yaa haadinteeda daqiiq la haadinayo dee cunno la shiidayo haadinto lama yaqaan qolaba magac u taqaano malay magacyo kale jirna lagu haadinayo marka buunshihii iyo wixii baa saa looga haadinaya wixii baa haskii baa galay iyo dadkaa warshadaha shiidaya iyo waxaas iyana waxba kama burin ow amase wuxuu ahaaday dubaaban daqsi daa'iran duulaya ow naxwahu wixii la mid a daqsi ama bahal kaloo saa u lalayo duulaya sanka ka galay dalaq ama afka dalaq waxba ka burimayaan waay wax ka buraya male wallaahu ilaahay baan aclamu ku ogaal badan bisawaabi sida toosanoo saxdaa intaasoo cilmigaa lasoo sheegay sida saxdaa ilaahay baa ku ogaal badan buu yidhi ilaahay baa cilmiga loo celiyaa lama moodo inaad lisma iskama dhiga inaad wax garanaysa ama meel gaadhay waay arrimahaasoo dhan baa la yska ilaalinaya nasalu llaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa allaha alkariima kariimkaaye wanaagsan nasalu llaha alkariim waxa weeyaan alkariimtaas baa laga yaabaa kan inuu noo fasiro adoo yaqaanaba nasalu llaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa allaha alkariima deeqda badan ilaahay waa kariim allah kariim wey alkariim almucdi min gayri su-aalin iyadoo aan la baryin allah wax iska bixin allah habsiismadiisa ku camima ummadda iyo khalqiga waxaa la yidhi kariim waxaa weeye icdaau maa yenbaqii wixii dow ah bixintooda limanna la siiyo yenbaqii yaa mudan calaa wajhin yenbaqii qaab dow ana yaa loogu dhiibo allaha waxaan weydiisanaynaa allah alkariima bijaahi nebiyihi nebigiisa jaahiisa alwasiimi quruxda badnaa an yukhrijanii buu yidhi inuu iga saaro ilaahay min addunyaa adduunyada musliman xaalaan ahay mid muslima waa wax lagu ducaysa ilahay inuu imaanka iyo islaamnimo kugu dilo aniga iyo wa waalidaya labaday dhashay iyo wa axibbaai axibadayda waa kuwaas jecelnahay oo jecel iyo wamanduul in ilaya aniga intamaa iisoo nisbo sheegta cid kastoo iisoo nisbo sheegata igu soo abtirsata wey intamaa ilay abtiriska oo nasabka ah iyo midkan kaloo diiniga ah ilaa shiikhu waa shiikhaadi kita kitaabkiisibaa hadda akhrisatay isagii baa ku abtirsanaysa waa cilmigiisii baa macnaa sanadkii iyo kuu marayaa ijaaza haddaa ku qaadatay nidaamkii intamaa ilay allahaa saasaan weydiisanaya wa an yakfira inuu dhaafaan ilaahay weydiisanaya lii aniga iyo walahum kuwaasba muqxamaatin dembiyada waaweyn iyo walamaman kuwa yaryarba ya waladiina yajtanibuuna kabaa'ir اlitm alfawaaxisha ila lamam lamam baa la yidhahda wasala allahu allah u naxariisiyo adiyo calaa sayidina sayidka nagi muxammadin muxamed bni cabdillaahi min cabdilmuطalib bni haashim min cabdimanaaf waay rasuulullaahi ahaa ilaahay rasuulkiisa wasala allahu calaa sayidina moxamed rasuulillaahi yaa loo diray kii la- ilaahay rasuulka ilaa kaafati lkhalqi khalqiga dhammaantood baa loo diray kii rasuulka ilaahay la diray ilaa kaafati lkhalqi marka moxamed ibn cabdillahi bn cabdilmualib bin hashim bin cabdimanaaf marka calaa sayidinaa rasuulillaahi ras- ilaahay rasuulkiisa ah kii ilaahay diray rasuulkiisa ah ilaa kaafati lkhalqina loo diray rasuulilmalaaximi dagaalka rasuulkiisa ah jihaad baa nabiga ku jira almalaaxim waa dagaalka weeyaan rasuulilmalaaxim gaaladaa lala dagaalaya xabiibillaahi ilaahay xabiibkiisa ah alfaatixi furay khayr oo dhan alkhaatimi khatimay rususha nebi ka dambeeya male waalihi aalkiisana naxariisii nabadgelya haatay oo saaxibi saxaabadiisa ajmaciina dhammaan walxamdu mahadna lilaahi ilaahay buu u ahaaday allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood ahay allihii rabbi alcaalamiin baa mahad oo dhan u sugnaatay oo iskale weeyaan safiinihii hore safiinatu najaa ayaa ilaahay noo taam yeelay halkaa inoo ku dhammaaday ilaahayna haynoo ka dhigo camal ilaahay darti looga jeeday oo khaalis ah intaa akhrisanaysa ama codku gaarayana allaha ku anfaco innagana ilaahay miisaanka xasanaadka allah inoo saaro sheikhay qorayna ilaahay rido iyo janno ha siiyo iyo culimmada sharaxday dhammaantood cilmigana ilaahay mid naafica allah inoo ka dhigo allahuma salli wasallam wabarik calaa sayidina moxamed waaalihi waasxaabihi ajmaciin alfaatix